ibraahiim baa nin turtur la yidhahdaa markaa madaxuu ahaa sida la sheegay markay taariikhdu sheegayso xagga ingiriiska iyo heshiis ka soo galaysa wuxuu yidhi war ibraahiim labadan beelood labadan dab mid aan raacno oo kan sayidka iyo kan kale haddaynaan mid raacin waa ku dhimanaynaa aan mid raacno arrintiibu sayidku ka warhelay inuu xaggaa usii jiidayo sayidkaa marka nin xasan gaaruf laydhaha oo ibraahiim oo daraawiishta ka mid aha xarunta jooga yuu sayidku diray xasan buu marka gabay faray gabay uu aada uga fiirsaday wuxuu idhi xasanoo hubqaadaya haddaad naga hagaagayso hiyigaad ka saree joogsato hiiratay laabtii haddaad hiirta waaberiisangaha halabsatoo fuusha habaas idinku duuli iyo boor hidiba mooyaane hilinkaad ku dhici waa midaan laga habaabayn waa tuhaloosiga ahaatan iyo hiiraane ha yeeshee waxaud lagu ogaa hawkar iyo oone hadda aynu joognaana waa hoga kaliileed allii harada noo buuxin jiray kuma haraadsiiyo hinna awdan xagar huraloo hidhif ka soo duuli hunrigiyo kulaylkoo sidii hadhac ku leefaaya hagooglayda hadhac ka asuro lagugu hoosaas hurgun gacandhe hiil qodaxla iyo hija iyo qaar hormuud gubadle dogob huralow halowgu naaftay hirigtaad maraysa iyo jirduhu kuma halaakay wiil hagaf la aar soo hantada hija qaba reen haddi madaxan goobsiga cidida micii haliilaysa hurdugeri haraatiga lugeed qaranjo heeraa hunufaad ruwaa iyo dugaag sowa hadaaqaaya shabeel horora haaribanta wuxuu haram cadguuxaya dhidar halable halowyaaloweed halufadayey bahal hoosa halaq baasintii hadi iyo waabayle haaweyda meertiya colka iyo hayirka iyo tuug galow hiririfley iyo juglay wadana hawhawi weliyada hanuunshaan badi iyo hodanka yaasiine habeebaha jidaasha iyo daalhanagoe dawr habeen iyo dharaar ee bahay hadii makaabaaji hor iyo gees hareer iyo gadaal hala nabaadiin hooygaagu heraar watin hooyasho liilaak ayaa kiil ducankuu baryay hibada aamiinta afartaasu waa hiiga roob hababaacdeedii sidii hogal daruur curatay baan hibitiqaayaa harawaatiga igama iman hoorista ahay waxse ku hormuudaba adaan ku hawirayahay haddaan kugu hanqadha mawjadaad ku hadfan doontaa ilaa cayndhaha kaala tegay halalacdiisii hunrigii iyo hoygaa qalbigu ka hadfaaya hawadaa waxay kula ahaan hirar madow weyn hinfirka iga soo bixi naftaad kala harbaysaan heli maysid gabaygaan hayiya hooyi waalaha xuseen baa hagoog ugu dhintiyo hoqiya laandayd isaguba higaadaan u dhigay heli aqoon waay hal yar iiga geereen tolka hagida adkaadho hebelkii walbeetaba u sheeg hagare waa ceebe haweenkiiyo dhallaankiiyo nin weyn harabadownaad abraahimku haybtaanu nahay waanu hadahayn waa wada qaraabiyo hilbiya habarwadaagay jinna igu hudbaayee malaha igama hiisheen hanaankiiyo wanaaggaan u galay ha ka odhan waaye hafriin beena ceeb igu habdaran iguma horsheen goortay habluhu boodayaan iguma heeseen hidaayada ma diidan intay nabiga hiifaana uma hiiliyeen gaaladii haayidka ahayd haaweyda naareed jannada kagama hobteen iima soo humeen guutadii heeriga ahayd ee goortaan hamboorriyey kufriga iguma hiisheena harti iguma toogteen intuu hiisha ii galee habar yoonis iyo ciidogale lama hableeyeena hiraab naaga kama guursadeen habar magaadleeya inta hii yidhaahdaan afkaas kuma hadaaqeen herar kuma fureen reer intay here ka guuraan hindigii berbere joogi jiray hiluma qaadeen heryada xamuulku garbaha ma ayan hoosheen ninkii halala beesaa tabcday hodan ma moodeen ma hadaadumeen wiilashii heelka buuxsadee haqligii arlaa'igii rabfadhiye ma harka waaceen hayaaka iyo huqliya khaalijadu kuma hanaaseen sida halal ogaadoo fakaday lama horeeyeen haaruun ma toogteen kuwaan ugu hanweynaay hurintii lahayd faafid bay haniyo gooyeen waakaa waraabuhu heerqaday hanadadoodii hindise aan jirin waa wixii hoday makaahiil hoog wuxuu ku dhacay maalintuu huray daraawiishi haddii ayna haad faransi noqon lama horeeyeen hoor baa i soo dhacay markaan helay warkoodii hullaabooyayay ma aan jeclayn hadalka qaarkiis waxaan la hamiyayaa raggay hadurka yeeleen hanti baanu diinta u lahayn tan iyo haabiil hoodada karaamada allaan igu hungoynayn goortan habaaraa ilaa heeray boqontii culimmada habowgaa sidii hayiruga jees sharcigay hafrahayaan iyo idin halmaansiin shayddaankan soo wada humbuucanadul ku haylayn haadaan waxaa idinku durguray had iyo tuurtuur haghag iyo qallayf meedhan waa lagu habaabaa hawd iyo inkaar waa waxaad horay u eedeen ka hakada habkiinii shalaad ku hawaraacdeen hubsadaa tashiga khayrka waa lagu hagaajaa halmaan iyo ninkii hadur yaqaan halanu istiid hanaad yaho ogaadeenku waa idin hodayaa isagoo hubkuu qodahayay ku hawaaltami inay haybad kula doonayaan kama habaysaan anigaa idiin huba waxaad ku hembiliyootaan kuman higma kuman hawiyo hadi ka dooyey kumanyaal halqooqaha kabtiga samadahe ahaa kun halqaaqa wada taagayo haadda la ciyaara heentaan idiin saarayaa xamare heeg dheere horweynaan ku soo shubay xeryahan haawan oo madana anaha haleelada dhashaad habacsan doontaan hamaha karuurkaa sidii heeshil loo dhici nin ragaa hamiya caalla waa howashadiisii hirtaayo meeshiile waa laga holeelay waa luga hirtaa meel hadday halaba kuu taal hanti iyo waxsinho aan damahayn waxaad naga hawaysaanba waad naga helaysaan soo hara wadaay deeqa laad ka erqan doontaan taasna halkaa ayuu kaga baxay